barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda ood ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka koob iyo soddonka mitrban iyo hirarka efemiyada geeska afrika
waa duhur sabti ah bisha abriil waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan idaacadda aad nagala socotaan idhaahda idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna maanta waxaa ka mid ah qaybtii barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan duruufaha dhaqaale ee dhallinyarada ka soo food saara dhinacyada dhaqaalaha marka ay guursanayaan miiska qadada maca kuraastiisa markii lasoo qaatoo kale kun iyo shan boqol baa laga yaaba in shirkadu lagaga soo gado marka ninka dhallinyaradaha aan waxba hayn ku adkaanaysa inuu dhigo marka wuxuu samaynaya marka asal ahaan inaan u noqonno baa fiican oo mustaqbalkeennu siduu ahaan jiray hooyadan iyo aabbadan siduu isu soo guursadeen dhinaca kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka marhnayn
sheekooyin iyo qodobo kale dhammaan waxaad kaga bogan doontaan dhammaan inta barnaamijkan dhallinyarada uu socdo maanta balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan midowda yurub ayaa la filayaa in ay dhammaadka toddobaadkan u safraan dalka turkiga si ay u dejiyaan xiisadda ka dhalatay markii midowda yurub iyo turkigu ay gaadheen heshiis dood badan dhaliyey oo xal lagaga gaadhayo xiisadda qaxootiga heshiiskan oo haatan muddo bil ah jiray ayaa ku kacay ilaa toddoba bilyan oo dollar waxaana yoolkiisu yahay in qaxootiga yurub ka soo gala dhinaca greega in dib loogu celiyo turkiga dhinaca turkigana waxaa muwaadiniintiisa loo fududaynayaa in ay heli karaan fiisaha ama dalkugalka qaaradda yurub waxaana dib loo eegayaa xubinnimadii midowda yurub uu ku dalbaday dalka turkigu
waa hagaag intaasina aynu qodobkaasi warka kaga soo gudubna halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka madasha ee dhallinyarada maanta waa aan rahday barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da haatanna haddii aynu eegno toddobaadkan waxaa barnaamijkeena madasha dhallinyarada aynu ku eegeynaa daruufaha dhaqaalaha ee dhallinyarada soo food saara xilliyada ay guursanayaan magaalada boosaaso waxaa inuuga soo diyaariyey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka madasha dhallinyarada maanta waxaa uga hadli doonaa dumarka ragga ku xidha dhaqaalaha badan xilliga guurka barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa amaal yuusuf cabdi iyo maxamuud cali shire guure geeljire horta marka hore labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada v o e waa mahadsantahay yuusuf waan ku dhowahay v o e iyo waliba shaqaalaha v o e aniguna sidoo kale waan ku dhowahay saaxiib v o e iyo shaqaalaheeda waayahay qof walba ugu horeyn hanooga waramo guurka deegaanada aan joogno iyo heerka ay dumarka iyo heerka ay dumarka ay ku xiraan ragga dhaqaalo badan
aada baa ugu mahadsan tahay saaxiib runtii aniga fikirka aan ka haystaa waxa weeye runtii ama dhallinyarada ka haysataa runtii waa fikir aan ka wada midhaysanahay anigii dhallinyaradu oo dadka lagu magacaabo iskaabulada baan runtii fikir ahaanteyda iyo ku tadbiiqinaya oo ku hadlaya sababtoo ah waa xaalad jidhah oo xaalad la arko mar kasta markii aanu iswaraysano dhallinyarada iyadana aanu saameyn badan noogu yeelata dhexdayada sababtoo ah kow wax ka ah in ay gabdhuhu ay sameeyaan markii aad la sheekaysato kale inay fikrad keento inay guurkii xaaladiisa markaad isla gashaan inay dhahdo wax walba ay critical ka dhigto ay adkayso aniga ku- tusaalayaal baan soo qaadanaya kow waxay dhahaysaa aniga waa inaad guri weyn oo ii dhigtaa Een, waa inaad hooyaday iyo aabbahay intaasoo lacaga siisaa waa inaad een, dahab ii gadaa waa inaad arooskayga een, xafladiisa lagu qabtaa hotel waa in intaasoo kaamiro iyo intaasoo bahalkii oo weriyaal iyo intaasoo idaacadood iyo intaasoo waa inay kasoo qayb galaan Tu- marka qofkii biniaadanka markii lacagta conclusion lagu soo sameeyo ama lasoo xisaabiyo ama l- laysku soo dardaro waxay noqonaysaa lacag ilaa labaatan kun soddon kun ku dhow ama lacag shan iyo labaatan kun ku dhow meherkeedii baa soo haray waxay dhahaysaa aniga waa in loogu meheriyaa lacag ugu yar labaatan kun ama shan iyo toban kun bay gabadhi qabsanaysaa W- waxaa laga yaabaa gabadha ugu fiican inay qabsato oo markaa adiga kuu naxday toban laakiin gabar ka hooseysa haddeer ma jidho sababahan kuu sheegaya marka adkeeyey inay gabdhuhu guurka adkeeyeen uu critical noqday sababahaasoo dhan baa ka mid ah sababahan kow waxa ka ah in gabdhuhu ay dhahaan markii ay een, sheekada a wadataan haddaadan saa diyaar ku ahayn niyow een, labadeennu een, xaaladeenna bannaankaasaynu kala joogaynaa adigana qof dhallinyaraa baa tahay mustaqbal raba baa tahay qof jecel baa ja- inuu een, nolosha la qaato een, qofkan Je- waa jeceshahay aad waa usoo bandhigatay haddana waxyaalahaasi kuu xidhay marka ma gaba- een, marka gabdhihii markay adkeeyeen guurkii oo xaaladdaa ka dhigeen aanu aragnay marka inay een, dhallinyarada dhanna waa sidaa waa ka wada simanahay sababtoo ah markii gabadhii marka guurkii wuxuu ka noqday xaaladda mid adag waa midaan la arki een, saana noqday fikradaasaana isku wada raaceen gabdhuhuna ma go-aanka ma akhristeen ma meesha yacnii siday doonaan ha yeeleen laakiin waa wax laga ay gabdhuhuna ka wada midaysan yihiin fikraddanna wiilashu ay ka wada midaysan yihiin inay xaaladdaa u arkaan gabdhuhu inay guurka adkeeyeen sababahaasaan dhihi karaa saaxiib heerka deegaanada joogna guurka een, wuu ku yaryahay Ra- runtii aad buu ugu yaryahay sababtoo ah qofkii ma haminayo inuu guursado inuu een, k- arrintaasba galo Een, deegaanadana markii loo fiiriyo sidee gobolka baryo kale aad buu u yaryahay gabadhii gabadh laba gabdhood baa laga yaaba inay saaxiib yihiin gabar gabarba gabar soo booqanaysa gurigeeda imaanaysa waxay arkaysaa gurigeedii oo yaallo ninka hore u dhigay gabaratan alaab een, aqal aqal badan aqalkaasu qaaliya marka gabadhan kale waxay dhahaysaa naheedhe oo sheekaysanayaan moogtay dumarkii naheedhe aqalkan lagu dhigay waa aqal qaaliya gabadha ninkii la sheekaysanaysay hadduu guur ka soo damco fikir ah waxay keenaysaa had- gabadhanay ka aragtay macni guriga ay soo gashay bay wax ka aragtay in guri weyn oo qaaliya oo shirkadaha waaweyn ee magaalada laga soo gaday in een, aqalkii een, uu yahay aqal tusaale yar haddaan soo qaato miiska qadada maca kuraastiisa ba- iyo fadhiga iyo een, markii lasoo qaato kale kun iyo shan boqol buu- baa laga yaaba in shirkadu lagaga soo gado marka ninkii biniaa- dhallinyaradaha aan waxba hayn oo meesha yar hadduu doono dukaan yar hayste ama gabadhana jeclaa inuu guur fiican aq- la galo oo guri fiican u dhigo een, ku ku adkaanaysa inuu dhigo marka wuxuu samaynayaa marka asal ahaan inaan u noqonno baa fiican oo mustaqbalkeenu siduu ahaan jiray hooyadan iyo aabbadan siduu isku soo guursadeen wuxuu ahaan jiray darin iyo falko Ba- yacni dadku wax laisku guursan jiray iyadaanba duruuf iyo dan iyo la fiirnayn in dadku ay dad reer baadiya iska ahaayeen oo dadku ay duruufta laiskugu dulqaadan jiray gabadha aad jeceshahay gabadha aad xitee habal la baxdeed haddaad rabto dadku hore waa isla bixi jireen habal la baxdeeda laakiin waa inaad lacag iyo waxaasoo dhan ba laga hadli jiren dadku hore saasay ahayn marka inadhan waxaan leeyahay fikir ah inay gabdhuhu haddeer ay adkeeyeen deegaanada ay aad uga adag tahay inay gabdhuhu guursa in wiilashu guursadaan gabdhaha sababtoo ah waxay ka dhigeen wax adag oo qaaliya waxayna adkeeyeen duruufahaas marka anugu fikir anugu fikirkan qabo waxa weeye inay adag tahay guurka ahaaneed guurka xilliga jooga deegaanadan Ee, waa hagaag yuusuf oo aad baad umahadsantahay Een, fikirka wiilka walaalkay uu soo jeediyay haddii aan ka hadlo Een, horta gabadhu waa muhiim oo maxay ahayd tole gabadhan dad baa kusoo tabcay waxbaa lasoo baray waqti badan baa lasoo geliyey ugu yaraan afar iyo toban sano ayaa lagu soo tabcay jaamacad baa laga soo saaray dugsi saraa laga soo saaray dugsi hoosaa laga soo saaray ee yacniga dhaqaalaha ku baxay baa ka badan dhaqaalaha reerkooda ka qaadanaya marka gabadha reerkooda inay ku fikiraan inay gabadhooda la- dhaqaale fiican ka helaan iyaduna mustaqbal fiican hesho dee wax dhibaataa kuma jirto waqtiyada hore yusuf haddaynu soo qaadana gabadha bo- boqol geelaa laga bixin jiray faras baa laga bixin jiray ee, qori baa sidoo kale laga bixin jiray hanti badan baa laga bixin jiray hantidii waqtigaa laga bixin jiray hadda lama taagna hadda ugu yaraan ugu booto waa in gabadha reerkooda ee lagala een, ay hanti ka qaataan hantidaasna hantidii hore kama duwan ee awal la kala qaadan jiray waayo geel noola soconaya baa lakala qaadan jiray hadda lacag baa lakala qaadanaya marka ee, gabdhuhu way ku saxsan yihiin inay maxay ahayd toolay dalbadaan waayo mustaqbalka reerkooda ay eegayaan gabadha hooyadeed waa inaanay ka nixin waa inay ku faraxdaa sidoo kale walaalkeed waa inuu ku faana aabaheed waa inuu ku farxaa waa in gabadhaas ay noqotaa gabadh ducaysan oo reerkooda iyadoo ducaysan kaga baxdo laakiin ma fiicna gabadhu inay iska baxdo waayo say reerkooda uga adag tahay haddii ay si fudud uga baxdo waxaa laga yaabaa inay nolosheedaba sidaa fudud ku qaadato laakiin waxaa fiican gabadhu in ay mar kastaba ka fikirto een qiimaha ay leedahay waa inay iyadu isqiimaysaa marka hore intaanay ninkan u tegin waa inay qiimaha ay leedahay garataa markay garato kadib waa in ay ninkii kala hadashaa een hantidan iyo waxaa lagu xidhiyo guurka laleeya guur bay joojinaysaa anigu ma aaminsanin ra'yigayga een guur degaygeena hadda ka ka joogsamay een oo ka j- ka istaagsanay ma jira waan u malaynaya maalin walba aroos biyaan aragnaa maalin walba meheraa laga qayb galaa maalin walba ducooyin baraha internetka ee bulshada ku kulanta waad aragtay haddaad geshid subax kasta waxaad wuu- kula kulmaysaa intaasoo hambalyo aroos intaasoo hambalyo meher een intaasoo hambalyo dhalasha marka ee, inuu istaagay anigu uma arko een dee dha- waana dhaqankeena soo jireenka maadaama marka horeba geel nool gabadha laga bixinay maxaa hadda diiday in gabadha laga bixiyo hantida een amba lacagtaas iyadoo ama soconaynba noolaynba waayahay dumarka ayaa si gaara lagu eedeeyaa ee, inay yihiin dhaqaale doon ama hanti doon arrimahaas ka waran Een, yusufow hanti doon anagu manihin een, hantida ninka uma anaa soo doon laakiin waxaan usoo doonanay mustaqbal fiican iyo nolol iyo inaan caye la wadaagno Een, laakiin haddii aan hanti doonayno oo hanti ka rabno hanti guriga hooyaday baanu ku haysanaa guryaha iyagaan joogaynayo hanti aanu ku heli karnaa laakiin anagu ninka hanti uma anaa soo doona mustaqbal inaan la wadaagno aan soo doono siduu isagu mustaqbal ugu socdo inuu nala wadaaga ayaan anaguna ugu baahanay oona mustaqbal uga rabnaa laakiin anagu wax hanti ah oo aanu ka rabno een, ma jirto meeshuna meherad maaha wax lagu kala iibsanayo amaah loo soo doonanayo ee, waxba ugama baahna anagu guurkaas een, hanti ah iyo wax lagu xidhay iyo hanti gooniya anagu aan leenahay oo ka rabno aan taa xaqa u leenahay meherka iyaga ahayn Een, diyaar manihin aan ka qaadno waxaa laydinku eedeynayaa ee, marka laga yimaado ee, meherka oo dhaqaalo badan ah waxaa kaloo jira ee, dumarku inay ragga ay ku xujeeyaan ee, qolka jiifa qolka jiifka oo si l- weyn loo camiro qolka fadhiga oo isagana si weyn loo camiro taasna waa dhaqaalo kale marka dhalinyaro badan oo aan arrimahaas haysan baa jira waxaa kaloo jira dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda arrimahaas ku waayay ka waran
Een, yuusuf horta qof kastaaba adduunka raaxa u jeceliy haddii adiga yuusuf ahaan lagu yidhaahdo yuusufow een, meel een, kala dooro maran iyo meel buuxda meesha buuxdaa dooranaysaa Ee, qof kasta adduunka ku nool yuusufow wuxuu jecel yahay inuu horumar gaadho inuu meel fiican ku noolaado qofna ma jecla inuu meel een, aan fiicnayn inuu ku noolaado qof kastaba hamigiisu waa meel sare marka dhalinyarada iyagu aan haysan ee aan awoodi karayn dee horta waxaaba fiican marka horeba inaanay guurka isku shakhsaaran marka hore waa inay wax bartaan oo shaqaystaan oo markay shaqaystaan iyagu gacantooda wax ku qabsadaan isku filnaadaan Een, waa inay markaa guursadaan ta kale tahriibka annaga noo lagu eedaynayo anagu waan tahriibna haddaan dumar nahay Een, tahriib anagu maanan horseedin Een, maxay tole waa hami iyagu ay isleeyihiin waxaad kaga bixi kartaan nolosha hadda wadankiina taalla ayaad kaga bixi kartaan nolol fiican baad gaari kartaan taas weeye waayahay ee, maxamuud ma ka warqabtaa dhacdo ku dhacday saaxiibka ama adiga laftigaaga kugu dhacday oo arrintan aan kaga hadlayno barnaamijka madasha ka mid ah Een, haa saaxiib een, way jirtaa een, een, arrimo badan oo nala soo kulmay oo dhallinyarada saaxiibaday la soo kulmay gaar ahaan sababtoo ah een, waxyaalaan u sababeynaya waxaa ka mid a inay dhacday arrina tani hadda ka hor baa nin dhallinyara oo saaxiibkaya ayuu wax damca inuu guursado kabacdina markuu damca inuu guursado gabadhii uu guursan lahaa ayaa shuruudahan adag ayay hor keentay Een, tusaale yar markaan ka soo qaado gurigoo kale een, shirkad shirka magaalada shirkad ka mid ah baan maalin soo galay Een, anoo alaab marka ka iibsanaya alaab yar baan ka qaadanayay sida mobel iyo waxyaalo noocaas ah kabacdina yar saax ga- laba gabdhood baa soo galay laba gabdhood markay soo galeen waxaa dhacday gabadhi telefoon bay dirtay gabadhi telefoon bay dirtay waxay la hadashay wiilkii la sheekeysanaysay wiilku midhab wuxuu yidhi aqalka soo fiirso miyuu yidhi mise waxbuu yidhi kole soo qaado kabacdina gabadhii markii ay wacday wiilkii ayay waxay tidhi een, alaabta lacagta soo dirso bay tiri suu yidhi lacagtu marka mi wax yar bay rabtay marka alaab yaroo bay rabtay marka say tiri lacagta soo dir Een, alaabtii waa intaas Laca- intee weeye buu yidhi. say tiri marka waxay ahayd miis qado iyo kuraastiisa keliya bay ahayd markaasuu wuxuu yidhi ninkii intee weye markaas waxay tiri kun iyo shan boqol weye bay tiri intaa keliya markaasuu wuxuu yidhi war anugu kun iyo shan boqol ma hayee caadi u wada hadlayeen meeshaan anoo wada taagnayn kun iyo shan boqol anu ma hayee een, ka soo bax meesha iyo kolley hadal noocaas lama uu hayn duruuftiisa soo qaado miyuu baxaris geliya markaasuu waxay tiri adeer bay tiri gashiga goorta reerkiina laga soo doonto gashiga markii meeshiina gashiga markii laga soo doonto reerkiina waa bixisaaye maxaad een, tayada usoo diri weyde markaasuu wiilkii uu soo wacay waayahay ninka tele- igu dhiib buu yidhi een, meesha joogo gadaaya wiilkii buu la hadlay wuxuu yidhi lacagti soo dir sidii buuna gabadhii marka wuxuu ku qiim- wuxuu ku qiimeeyey gabadhaasi hadalka uu tiri gashigiina reerka goortii laga soo doonto waa bixisaane sida magaha iyo waxyaalaha xaaladaas tayada maxaa u bixin weyde oo waxaan anigu dalbana igu gadweed marka gabdhihii haddeer waxaan dareemaya inay wiilashii ka xoog badan yihiin ay ku khasbayaan aragtidooda iyo dantooda taasina ma aha mid arrin een, macquul ah oo arrin layskugu dulqaadan karana maaha sababtoo ah dee dadka dhallinyaradii markuu ninku jecel yahay gabadhii w- inay ku dhammaystaanba fiican xaalad dhow oo wadahadal iyo fikrad dhow ee macquul ah ee waa tahay amaal waxaa ka hadashay ee dhallinyarada ee muxuu ahaye lacagta haysta iyo dumarka soo ma jiraan dhallinyaro aan waxba haysan oo iyagu guurdoon ah sidee caqabadahaas uga bixi karaan marka ee yuusuf oo dhallinyarada iyagu guurdoonka ayaan waxba haysan de horta marka hore haddaan waxbaba haysan gabadha markuu guursado muxuu ku biilinayaa meeshii taalo waa inuu gabadha marka hore ee wuxuu ku biilin lahaa iyo wixii ugu qaban lahaa marka hore waa inuu sii haystaa midda kale marka hore waa inuu sii shaqaystaa hantiduu gurigiisa dhigan lahaa iyo gabadhan uu guursanayo iyo mustaqbalkeeda wixii uu ku maarayn lahaa laakiin marka horeba isagoo iska faramaran dee hadduu guursado ma rajaynaya anigu inuu saas guur ku suurtoobiso marka waa inay dhallinyaradu marka hore horta soo fikiraan oo wax soo bartaan oo soo shaqaystaan kadib ay gabdhaha reeraha u yimaadaan de haddaan soo haysan gurbo uma suurtageli karaan anigu rajeynaya soo kama fiicna marka adigoo soo kama fiicna adigoo jaceylkii iyo ee, barashadii fiirinaya in ninkan sida uu raba aad ee yuusufow saasina way fiican tahay laakiin marka hore dee haddii ay isguursataan waxaa la idhi laba qaawan isma qaadi kartee haddii aanu qofkii waxbaba haysan maxaad ku raacay maxaad se kula degi marka gurigiini iyo reerkiin iyo dadkiin uga goodi beri awlaad baa iman karta ee waxyaaba gu- gurigiini oo kale aa u baahan tihiin ee noloshiini waa u baahan tihiin laga yaaba inaad adigu waxbarasho wadato laga yaaba isaguna waxbarasho wadato yaa idin maaraynaya marka hore waxaan rajeynayaa waxaan la- een, go-aankaygu uu yahay marka hore inaan wiilka haddaan waxbaba haysan aanu guris ku khasaarna marka hore oo soo shaqaysto dumarka waalidka door weyn ee, ma ka qaataan in dhallinyarada lagu xejeeyo ee, lacag badan maya hooyo kastaaba waxaa jeceshay gabadheedu inay guursato hooyo kastaaba waxay rabtaa gabadheedu inay nolol fiican ku noolato hooyana ma rabto inay gabadheeda wiil faqiiro ku darto oo aan waxba u hayn oo aan nolosheeda u maarayn karin waayo gabadhan dad baa kusoo tabca intaasoo leekaada marka la guursadaan ma sii biilayaan oo ma sii een, nolosheeda gacanta ma kusii haynaya waa maya taas Een, walaashay waxay ka hadashay barnaamij boonti aada u muhiim ah runtii een, waxaan leeyahay walaashay een, walaashay fikradda aan u- oo- ee kuma raacsanin sababtoo ah waxaan ugu raacsanin qofka kan wakhti waa ku soo baxay waa sax waa la wada ogsoon yahay waa la soo koriyey laakiinse fikradda waxaa jidha qofka kan ma helaya mustaqbalkiisii iyo noloshiisii maayo uu gabadha uu jecel yahay wiilakan ee labada qof ay isjecel yihiin jacaylkiima waxaa looga tegayaa wax ma haysto waa maya waa fikir anu marka waxaan uga soo wa- ma qadacsani baan le waxaan qaad- eh, ogolahay inay gabadh u dibriso wiilka kuna raacdo nolosheeda iyadoo fiirinaysa iyo jacaylka mustaqbalahaaneed iyo awlaadda imaan doonta iyo noloshooda siday isula noolaanahay Een, walaashay waxay fikir ah waxay keentay Eh, anu marka fikira waxaan raacsanahay oo soo dhaweynaya een, guurku waa saddex guurku markuu saddex yahay waxaa ka mid a kow in labada qof ay israacdo oo dantooda shakhsi ahaaneed oo saaxiibtinimada dooqooda isku raacaan iyo in labada qof laysku daro iyo in labada qof ay sameeyaan intay iyagu een, odayga een, tusaale iyagu heshiiyaan oo waxay u heshiinayaan een, waxay ku raacaysaa gabadhu kale lacagoo kale ninka inuu lacag leeyahay waa nin odaya laakiin se dibadahu ka yimi marka waxay samaynaysaa ee, ninka lacagta saa uga shubatid oo uga qaadatid fikirka gabdhuhu ay haddeer isticmaalaan weeye marka ninkaa lacagta ka shubatay waxdana marka iyadu taas waxa la dhahaa bid- interest la-aan weeye midna waa mid interestiya taas waa interest waa interest weeye taasi waa waxa weeye qofkii inaad u raacdid shakhsiyadaada aad u raacdid midi weeye midna waxa weeye qofka inaad interest u raacdid marka ta- interestigaaba waxay tahay qofka ka inaad wuxuu wato ka diiratid oo goortii aad xoogaa ayaama la joogtid toddobada laga baxoo kale inaad dhahdo hayada khayr baan kuu rajaynaya ee gabadhan lacagta uu siiyey ee taariib iyo meelaha u diyaarsato kuwa meelo kale ku samaystay oo waxayna uga dan lahayd intaa kharasha u gelinaysa dhibtaa u gelinaysa inay lacagta labayo tobanka kun ama tobanka kun ama shanta kun ama meelaha ay ku taariibayso ama meelaha inay odayga ka diyaariso kaasi waa dadka aan laysa siin ee la- iyagu eh, odayga eh, gabadha odayga raacda weeye taas waxaa jira mid waalidku ay sameeyaan oo gabadha iyo wi- la- wiilka laysku daro oo layskugu duceeyo gabadhuna ma ogola ma aysan rabin wiilka ama gabadhu ma aysan aqoon marka waxaa jaamacad oo kale ka yimi wiilku waxa la yidhi aabeed ah, waa u yara wuxuu leeyahay aabe duco iyo habaar mid dooro taas waa jidha iyo mid labada qof intay soo wada sheekaystaan iyagu israacaan marka waxaan dhihinayaa guurka in la weyneeyo oo la hagaajiyo oo sumcad loo yeelo oo kor loo qaado iyada oo sumcad loo qaadaya laakiinse aan laga raacin dhaqaalaha iyo k- waxa lagu dirirayo iyo waxa la samaynayo dadku waxa laga yaaba inayn isku daahinba labada qofoo deg dega la isku siiya oo odayga gabadhka jaamacadda ka yimi oo kale gabadha la siiya inuunu daahin sababto ah isma aqoon isma fahansanayn ma wada sheekaysan aqoon isma lahayn ha waxaa jidha een, tusaale markaa soo qaato dadka ugu badan ee isfura ama guurkoodu uun daahin waxaa ka mid ah dadka afartanka kun soddonka kun labaatanka kun shan iyo tobanka kun isku guursada tusaale een, guri weyn buu dhigayaa een, gabadhu waxay rabtaa in marka usu- laba usbuuc bil markii la joogto ama sanadkii iyadaan dhammaysan inay ka tagto hadhowna aqalka ay xaraashato danta kale aad waxa weye inay aqalka ay dib u xaraashato waxaa arkaysaa aqalkaygii baan gadaaya gabadhoo kule wareedha maxaa kugu dhaca intee baan dhexdhexaadin anu waxaan nid ku dhaqay dhallinyarada had iyo goor la sheekaysta la socda ka hadla arrimahooda dhibaatooyinkooda waxaa haysta oo social socialisma anugu dhallinyarada had iyo goor ku dhex jiraa inta aan eh, to- een, qoys heshiisiiyey xisaabna male cadadna male waa sababto ah iyagoo isku haysta war een, wax yar aan isku celinay oo nin warheedha shaydaanka iska naara xaaladiinu saas weeye dadkaas waxay ugu badnaay markaa gurigooda tagnay dadka ugu faakharsan faakhdaya lacagta iyo isku- marka waxaa looga bixi karaa in la yareeyo guurka eh, guurka eh, lacagaha gabdhuhu ay dalbanayaan ay dhahayaan gabadha inay dhahdo ninka intaasoo lacagay igu meheri inay dhahdo intaasoo war gabadha oo lacagtaa eh, guriga ugu dhisay ugu dhigayso baa hooyadeed ba- waxaa ka fiican hooyadeed oo yaanyada gadda inay dhahdo shanta kun hooyaday sii baa ka fiican intay dhahayso aniga guriga igu dhig anugu fikirka waxaan qabaa inay gabadhu dhahdo hooyaday eh, wiilka ugu dirdho hooyadeed hooyadeed iyadoo u diidaysa ba arkaysa uga soo horjeeda wiilku leeyahay hooyadaa baan siinaya een, reerkiinaan siinaya ama wiil walaalkaya wax ugu qabanaya ee gabadhu leeda maya aniga gabadha guriga igu soo booqanaysa aniga guriga ii dhig- igu dhig marka waxay noqotay in guriga layskugu faano anigu waxaan u arkaa marka arrintaas arrin aad u khaldan sababto ah dhallinyaradu inay ka baxdo arrintaas ay ka wacyigelisaan ay ayna samayn ay ka gaantoonaan baan fikraddaasaan soo jeedinaya waa tahay dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa igala qayb galay amaal yuusuf cabdi iyo maxamuud cali shire intaan barnaamijkan lamid a ku kulmi doono nabadgelyo
waa tahay waxbaa ka dhacay duruufihii guurka ayaa qofba dhinac uu ka eegay intaasi aan ku dhaafna barnaamijkaasi uu nooga soo diyaariyey magaalada boosaaso wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad ka dhegeysaneyseenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e da haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh oo nala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay waxaa caawa dhici doonta ciyaar ka tirsan koobka efe kaabka ee dalka ingiriiska waana afar dambeedka koobkaasi kooxda everton ayaa waxay garoonka wembley ee magaalada london kula ciyaari doontaa kooxda manchester united ciyaartana kooxdii ku badisa waxay u soo bixi doontaa ciyaarta kama dambayska ah ee koobkan dhinaca kalena waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga stock city naadiga a f c barnmouth ayaa waxa iyana la kulmi doontaa kooxda chelsea oo ay marti qaadi doonto aston villa iyo southamptonna waa ay kulmi doonaan kooxda newcastlena waxay u safri doontaa kooxda liverpool halkaasi oo macalin rafael benates uu kula ciyaari doono kooxdii horey uu macalinka ugu ahaan jiray kulan ka tirsan siriada dalka talyaaniga ayaa sidoo kale dhici doona waxaana kooxda udinese u safri doontaa kooxda inter milan horyaalka laliigaha dalka sbainna waxaa dhici doona kulamo dhowr ah oo horyaalkaasi ka tirsan naadiga reye valakeno ayaa waxa ay martigelin doontaa kooxda real madrid malaga waxay u safri doontaa naadiga atletico madrid barcelonana waxaay gegida kamnu kula ciyaari doontaa kooxda sporting gayon waxaa sidoo kale ay ciyaar dhex mari doontaa kooxda deportivo la coronya oo ciyaartii tan ka horreysa siddeed gool iyo waxba ay kaga soo adkaatay kooxda barcelona waxayna kooxda deportivo markan la ciyaari doontaa naadiga eibar oo ay u safri doonto dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana waxaa shaki weyn ku jira haddii ciyaaryahan kristiyaano ronaldo uu ka qaybgeli karo kulanka koobka horyaalada yurub ee samafinalka oo kooxdiisa real madrid ee garoonka itixaad talaadada kula ciyaari doonto naadiga manchester city ronaldo ayaa waxa uu dhaawac ka qabaa bowdada waxaana kooxda real madrid ay xaqiijisay jiritaanka dhaawacan si kastaba wax faahfaahina kama aysan bixin inta uu la egyahay dhaawacan iyo haddii uu safan karo kulanka ay caawa la cayaarayaan kooxda rio valacano oo ka tirsan horyaalka liiga- la liigaha dalka sbain iyo sidoo kale kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda manchester city labaduba ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga villarreal habeenkii arbacada naadiga real madrid ayaa waxa ay hal dhibcood oo keliya ka dambaysa kooxaha barcelona iyo atletico madrid oo horyaalka laliigaha dalka sbain hogaaminaya iyadoo afar kulan oo keliya ay ka harsan tahay horyaalka dhinaca kalena kooxda yuventus iyo ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi paul pogba ayaa lagu soo waramaya inay isku fahmeen in xil ciyaareedka la odheeri ah ciyaaryahankaasi uu sii joogo kooxda ka dhisan magaalada turin nadiga bianconeri ninka agaasimaha ka ah ayaa waxa uu dhowaan shaaca ka qaaday in xiddiga reer faransa aanu iibkahayn kooxdaasi inkastoo ay jiraan warar soo baxaya oo sheegaya in kooxaha barcelona iyo chelsea ay xiiseynayaan ayaa haddana waxaa wararkii ugu dambeeyey maanta ay soo baxay ay sheegayaan in ciyaaryahan bogba uu sheegay inuusan doonaynin inuu ka tago kooxda yuventus islamarkaana naadiga marwada da'da ah iyaduna aysan wax qorshaha ka lahayn in xiddigeeda ay iska iibiso ugu dambayntiina macallinka xulka qaranka ingiriiska roy hodgson ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaanu wax qorshaha ka lahayn in weeraryahanka da'da yar ee kooxda manchester united marcus rashford uu ka dhigo mid ka mid ah ciyaartooyda ka qaybgelaysa koobka qaramada qaaradda yurub ee sannadkan ka dhacaya dalka faransiiska ciyaaryahankan da'da yar ayaa waxa uu dhaliyey toddoba gool saddex iyo toban kulan oo u saftay kooxda manchester united tanii markii uu kooxdaasi ciyaartooydeeda waaweynka ku soo biiray bishii februari ee lasoo dhaafay roy hodgson ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu si aad ah ula dhacay hab ciyaareedka ciyaaryahankan hase yeeshee aysan u muuqan in uu u wadi doono dalka faransiiska waxa uu yidhi haddii ay noqoto in aan marcus rashford kaxeeyo waxaa taa macnaheedu yahay inaan ka tegi doono ciyaaryahano kale oo ka mudan in ay koobka qaramada qaaradda yurub ka qayb galaan xubintii cayaarahana waana keentaas
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhinacii heesaha maryan nuur hees ay ku luuqayso hebelow
saxada roobkoon sannadada sugaya sakayga saarano isoo carfayse saxada roobkoon sabanada sugaya sakayga saarano isoo carfayse nafta samara geliyo wadankuusa sabaya nafta samara geliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray nafta samara geliyo wadankuusa sabaya nafta samara geliyo wadankuusa sabaya sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaga soo diray sanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye aheley hibiinuu yaaboole heley hibiinuu yaaboole awayaaba heley wayaabole codkaasi maryan nuur wuxuu gebagabo yahay idaacaddaiyadae duhurnimo sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada moxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmaynuna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
sadkii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya yay adoo sidaan soo dhoweyhay adoo sidaan soo dhoweyhay samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaan soo dhoweyhay adoo sidaan soo dhoweyhay samihiyo wanaago sidiisiiya samihiyo wanaago sidiisiiya ee adoo sidaan soo dhoweyhay adoo sidaan soo dhoweyhay ahele hibiilo wayaabole hele hibiilo wayaabole wayaaba hele wayaabo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.